magaalada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa samaysay koboc dhinaca waxbarashada ah waxaana meesha ka baxay ardaydii waxbarashada ah u aadi jirtay dalalka deriska ah sida kenya iyo etoobiya taas oo beddelkeeda degmada waxaa ka shaqeeya manhaj ka midaysan ee ay soo diyaarisay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ee soomaaliya maamulayaasha dugsiyada degmada ayaa ka warbixiyey waxa ay ardayda baraan sidaa ogsoonahayboo toban sano ka hore dugsiyada beled xaawo ma ahayn mataqaanaa kuwo tiro iyo tayaba ka dhisan aad bayna u liiteen ilaahima haddiis guddiyo ka kala socda degmada iyo mataqaanaa wasaaradda waxbarashada heer qaran iyo heer maamul goboleedba inay mataqaanaa iskaashadeen iska kaashadeen sidii loo kubcin lahaa sarena loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada degmada beled xaawo tobankii sano ee lasoo dhaafay waxay iskuulaadka degmada beled xaawo gaareen heer aysan horay u gaarin waxaa jira in la qaatay imtixaanaadkii qaranka markii la aado dhankaasi dugsiga sare iyo imtixaanaadkii steetyada markii la aado dhankan dugsiga hoose ilaama haddiis ardaydii u dareeri jirtay wadamada dariska ay waxbarasho u raadsan jirtay hadeertan waxay ka maarmeen in ay aadaan wadamada dariska ama ay waxbarasho u raadsadaan ayagoo ka helayaan mataqaana waxbarasho tayadooda sareyso shahaadadoodana ay mataqaana muctarif tahay meel kasteetana laga aqoonsan yahay isla degmadoodii baled xaawo
bismi illahi raxmaan raxiim magacaygu cabdikaafi aadan maxamed waxaan ka mid ahay macallimiinta wax ka bara dugsiga hoose dhexe elit muslim integrated academy oo ku yaala degmada baled xaawo ee gobolka gedo degmada baled xaawo waxay ku soo tallaabsanaysay waayadii dambe waxbarashada dhankeeda kobac aad u muhiima marka hore waxaa loo gudbi jiray degmada mandheera ee gobolka waqooyi ee dalka kenya sidoo kale dad kale waxay aadi jireen degmooyinka kale etoobiya ayagoo maaragtay dhanka doolow ka gudbi jiray waxaad moodaa sanadadii dambe boqolkiiba siddeetan ama sagaashan aan idhaahdee in gudubkaas uu soo yaraaday baad moodaa oo baahiyihii waxbarasho oo dhammaystiran maxaan ku dhahdaaye laga helay degmooyinka xuduudka ku teedsan dhankooda qaar ka mid ah ardayda wax ka barata iskuullada bilad xaawo ayaa sheegay inay haatan haystaan waxbarasho taysan oo ay ku qanacsan yihiin
meeshaha waxbarashada taalo iyo xag waxbarashada taalo isku mid maaha halkaan labada manajba waa lagu dhigaa soomaaliya iyo kenya marka gale markaa soo gaarteedna soomaaliya lagu dhigay kenya manajkeeda dhan horta waa ingiriish buu ku baxaa laakiin cashirka siday macalimiintana noo fahansiinayaan wax noo fahansiinaya malaha soomaaliya waxbarashada taalana boqolkiiba boqol waxay ka fiicantaha maxaa boqolkiiba boqol waxay ka fiican ilaahay inuu waxaan rajaynaynaa noo fududeeyo oo ku wada baasno midka dadkoodii dalkooda anfaca inaan noqono baan rajaynaynaa beled xaawo waxa ay ka mid tahay magaalooyinkii qadiimiga ah ee gobolka godo iyadoona horey ardooyinka degmadaasi ay waxbarasho aadi jireen dalalka dariska la ah degmadaas ee kenya iyo etoobiya